الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الألفة ألفدي waa ulfadii dadka dhexdooda ahayd sudumankii ama dee isjeclaanshihii taas baa iyo dee sudumankii ay isu dunmayeene dad isjecel isku duuban oo dee bal taas ay ahaanayeen isweheshada bal wixii ku yimi walow dee ay inoo horeysay baabkii ka horreeyey baabu taxaabi bayna annaas baa inoo horreeyey waxaan soo aragnay jacaylka dadka dhexdoodii inuu wasiilo iyo dariiq uba yahay dee inay iimaankoodii uu hagaago ama islaamkoodii uu taam noqdo taasna ay keenayso janno inay galaan bal kollay ulfaduna waa wixii aan taqaaduc iyo tadaaburkii adigu didkeed weeyaane bal baabkeed weeye kollay baabkana saddex athar ayuunbuu inoogu keeni doonaa adigu mee xadiisna waa ka soo horeyn doonaa iyo laba athar wuxuu uhi markaa musanifku xadaثana axmed bnu caasimi qaala xadaثana saciid bnu cufayri qaala xadaثani bnu wahbi can xaywata bni shurayxi can daraajin can ciisa bni hilaalin الصadafiye can cabdillaahi bni camr bn اlcaas can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal bal sanadkan waxa daraad ka horeeya waa dadaynu hore usoo wada aragnay dhammaanba waxaana jirtay saciid ibnu cufayr waxaan soo sheegay in la yidhaha saciid ibnu kahiir ibnu cufayr ee awowgii imika loo tiiriyey halkan awowgii baa loo nisbeeyey ruwaadana dee kuwo kaleba waan aragnay way kusoo noqnoqotaa arrinta horeynu halkaa markaa kusoo marayna waxay ahayd saciid ibnu cufayr sheekha bukhaari buu ahaa oo isaga dee halkii aynu kuba soo marnay meel keliyay ahaydee isaga bukhaari baa toos uga warinayay iminkana waa sidaa u dhaxaysa kolleyna ee mashaayikhdooda muslimna way dhacdaa bukhaari aimada kalena way kaba dhacdaaye in mashaayikha ay laba kulmeen ee axaadiista qaar kaba maqleen ayaa wixii aanay kaba maqlin iyaga toos ugaba maqlinna kolkol sanoo kale waa siday kaga wariyaan waa sheekhiisii waa sheekhadii waaweynada ayuu kaba mid yahay laakiin xadiidkan ninkan kale isna sheekhiisu in horeba usoo marnay oo nin zaahidana waa ahaaye ayuu wasiladii kaga warinaya bal taasi waa san oo saciid ibnu kahiir ibnu cufayr mar keliyaenu soo marno waxaa la arkaa dadka badankooda inaanay xusuusnayn waxa weeyaan laakiin xaalku taa weeye waa sheekhiisii maantana waa siduu kaga warinaya xadiidkan cid kale uba dhaxaysa ama labada saxaabiga ka horeeya daraaj iyo ciise bnu hilaal hore ma xusuusni ama maynaan soo marinba daraajkan daraaj ibnu samcaan baa la yidhaha kolley daraaj ibnu samcaan waa nin kutubta kusoo yar noqnoqda welibana isagoo dee ciise aan ka warinayne waxa u yimaadaa isagoo dee daraaj can abilhaytham ninkanoo abulhaytham la yidhaha ka warinaya ayuu kusoo yar noqnoqdaa riwaayaadka imika halkan ee laabada saxiixa iyo kuma sugne laakiin dee kutubtan kale waaba wax kusoo yar noqnoqda kunyadiisa abusamxi baa la yidhah waa nin reer masaroo waa cid ahaa ama alqaas oo qaas waxay odhanayeen waqtiyada almudakir iyo alqaas iyo alwaacid iyo waa isla mid ee waxbuu wacdin jiray in barhkood baaba yidhaha daraajkani waa loo qaba magaciisa cabdiraxmaan baa la yidhaah bal marka la ego sidiisa saduuq baaban leenahay oo dee yaan dabdi saasoo badan aan dee ama idqaan aanu lahaaninbe ninkaa kalen sheegaya markuu kaba warinayo oo ah abulhaytham kolley xadiid dariiqa way daciifiyaan sida abu daawud iyo ay soo naqliyaan oo riwaayadiisa markuu daraaj can abulhaytham tahay xadiidkaa dacfi baa kuba sugan imika laakiin abulhaytham inooma warinayo wal aan leenahay aymo kala duwanno kolley iyadoonaan dariiqa abulhaysamun eegin ninku waa ninkaa waacidka ahe laakiin xagga dabdigii bay uba daciifiyaan baan leenahay waa nin taabiciya ninkan kale ka warinayana waa isla dabaqo isna waa taabici bal waa isla dabaqo waana reer masaru ninka kale waa nin saduuqa oo reer masara oo waxa weeyaan iyadana ay taabiciintii bal adigu kolley kuwii dhexe kuwii ku xigay ayay labadooduba iskuba yihiin wuxuu yihi marka cabdاللahi بن cمr بن الcاaص عن النabiyi صلى الlaه عليه وسلم qاaل أنhu qاaل rasuulka ilaahay baa yidhi ina ruuxay الmuؤminayni laba shaksi oo muؤmina ruuxdoodu ama nafahoodu layaltaqiyaani way kulmayaan fii masiirati yowmin maalin in loo socday kuba kulmayaan iyagoo isuba jiro weli iyagoon kulmin is-aragdee badan ahaan ku kulmin walxaal maa ra-a aanu arago axaduhumaa midkood saaxibahu ruuxii kale saaxibkiisa ahaa aanu weli la kulminun waxa weeyaan kolley xadiid kalea jiro rasuulka ilaahi axaadiidiisii oo saxiixa isagu kan kolley kutubta lixdaana wuxuu inoogaba sugan yahay ma jirto dee sanadkiisana bal dacfigan aan sheegayo khaasatan xagga daraajugaba imanayo marka aynu yar dacfi intaa ka badan ku sheegno ayaaba kuba sugnaanaye oo rasuulka ilaahay yidhi alawrwaaxu junuudun mujanada nafahan dadku waa asnaaf iyo jumuuc iyo ciidamo la ururiyo laysu keenay famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha اkhtalaf wixii markaa iyaga iskarta iskarashada xaggana waxa weeyaanuun ilaahay dadka waa abuuray arwaaxdooda waa abuuray arwaaxdiina sifaad iyo akhlaaq kala duwan bay leeyihiin oo dee aan isku mid maha dadkii haddaba dadku xagga isudumankan iyo ulfada isfahamka iyo israaca iyo isjeclaanshaha dee kolley waa waxyaalahan mushtaragee kolba ka dhaxeeya sifaadka ah marka kii dee akhyaartii ama dadkii fiicfiicnaa waa kan ciday la saaxiibaan ay u dunmaan ay isfahmaan ay isweheshadaan kuwa iyaga lamiduu noqon kuwii ashraartaayee xunxumaa iyaguna kay dee uu markaa isfahmayaan ay israacayaane ulfa iyo maxaba ay dhex maraysaa ama dee waxa weeyaan unsu dhex maraya waa kii isna sifaadkan wadaagsaday oo midba xagga marka la eego waxyaalahan sifaadkay leeyihiin iyo akhlaaqda iyo sulugan iyo waxyaalaha dadku ay ku kala duwan yihiin jaanibkaas bay dee wixii iska shabahayay baa isgaranaya ulfa ay dhex maraysaa maxaba ay dhex maraysaa wixii kolba waa jawaanibtaasunobal markaa marka tanna waa taasoo dadkii mu'miniinta ahaa iyagoon weli kulminba xagga marka la eego dee iimaankii waa kow buu kaba yahay haddana marka taa lasoo dhaafo waa akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo suluugii oo kale iyo adaabti waxyaalaha caynkaasa unsi isweheshi iyo ulfo ama maxabo iyo inay isku dhowaadaan keenaya ee wixii ay ku kala duwan yihiin ee kale waa waxyaalahan keenaya tanaakurkoo famaa tacaarafa minha talaf uma tanaakara min اkhtalaf oo waxaa dadkaa dee umuuraha ku kala tagsana kolley dee isuma imanayaanoo ulfo iyo maxabo dhex marayso iyo isweheshi dhex maraya iyo suxbo taasi ma jirayso kolley macnaha xadiidkuna waa noocaasun weeyaan oo iyagoon weli kulminba waxaan kale dee mushtaraga ah ee kaba dhexeeya ayaa isu soo dhoweynaya taasay keenaysa inay isjeclaadaan isweheshadaan isu soo dunmaan xataa iyagoon macrifo hore jirin iyagoo dee wixii markaa kulankii ugu horreeyaba kani ay tahay bal macnaha guud iyo maqsuudka guud taas buu noqon xadaثna cabdاللahi بn mحamedi qaala xadaثna سufyaan عan ibrahima bni maysarةa can dawusi عan ibni cabaasi qaala anahu qaal sufyaanku waa imaamkii sufyaan thawri kolley ibraahim ibnu maysaraan filaya inaynu imaka ma xusuusin hore inaynu usoo marre waa nin reer daa'ifah markii dambena maka degay waa nin xaafida oo hiqa oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mida dee da-uusna kolle waa imaam macruufa ibnu cabaas baa wuxuu ihi radia allahu tacaala canhuma annicamu nicmooyinku tukfaru waa laga kufriyaayo dee kol waxaaba dee waa taas ilaahay nicmooyinkii badnaa uu inoogu nicmeeyey iyaday jirto oo aynaan tirinba karayn haddana shukrigeenna aan ilaahay nicamtiisa ugu shukriyaynaa waa yar yahay dee cidda iyadu lagu tilmaami karay inay shukri badan yihiinna waaba wax yar sii ilahay yihi wa qaliilun min cibaadiya shakuur oo kaa isagu shakuurkaee shukriga badane xagga addoomahayga ku yar weeyo waa in yar marka kufraanka nicamta ilaahay aad buu uba badan yahay dadka dhexdooda abaaladii ay isu gelayeenna dee iyaduna in badan baaba dhici karta ruuxii abaalka loo galay inaanu gudin abaalkii oo abaalkan iyo nicmadan loo galay aanu dee kuna shukriyin taasi aanay keenina ciddii bal nicmadan iyo xaggiisa ay ugaba timi inay ulfo iyo unsi iyo maxaba ay dhex marto bal uu gooyaba waraximu qaraabadiina tuqdacu waa la gooyaa oo dee qaraabadii hore inuu soo maray goynteedu dee xaggii shareecada inay dembi xun tahay in xidhiidhkeedana la isfarayo laakiin haddana taasi dee may keenin dad oo dhamm inay qaraabadoodii xidhiidhiyaane way badan tahay in dadkii oo raxim kulminayaa jiro oo bal ay aada isugu dhow yihiin haddana aanay isxidhiidhin bal ay isgooyaan walam nara maanaan arag mila taqaarubi اlquluubi xagga marka la eego ulfada waxa keenaya iyo maxabada iyo waxa keenaya unsiga dadkan oo qulubtoodu ay isu dhowdahay xataa qaraabo ka dhaxaysa ayaanay jirin nicmo iyaga dhex martay yaanay jirin oo iskuba xidhiidhiyaane markay noqoto ulfo iyo maxabo iyo mawado dadkii oo isjecelo qulubtooda ay kaba dhaxayso dee isku dhowaansho wax kula mida maanaan arag macnaha asarku waxa weeyaan hadday noqoto nicamtii bal dadka dhexdoodaba markaynu eegno had iyo goor ama si daa'im oo joogtaa uma noqoto wax ulfo keena walgoyn baaba dha ama shukri la-aan baaba dhacdo ruuxii nicmada iyo abaalka loo galoonkii kuba shukrin qaraabadiina markaan eegno waa dariiq la iskuba xidhiidhiyo waa dariiq in la isjeclaado iyo ulfo wax keenayo shareecadiina ay nagu adkayso ina laasimisay laakiin haddana daa'im ahaan wax keenayo ulfo ma aha weligeedba oo dee waxaan arkaynaa iyadoo dad isgooyo dad kuwii isugu xigay ah marka hadday qadci yimaado iyo goyne dee qaraabanimadainoo keligii midta wax dhoweynaysa ee dadka isjeclaysiinaysa ma noqonaysa haddii aanay xidhiidhinti jirin inay isgoyni jirto laakiin markay noqoto xagga marka la eego qulubta isku dhowaanshaheeda iyo dadkii iyadoonay qaraaba ka dhaxayn iyadoonay nicmo ka dhaxayn hadday dee suxbo kale iyo isjeclaansho kale dhex marto waa dariiq iyo wasiilo xaggii maxabadii iyo ulfigii keenayo oo macnuhu waxa weeyaan si daa'ima oo ama si dee joogto ah qaraabannimadani haddaanay mawado qalbi jirin isjeclaansho kale jirin qaraabadan keligii ma keenayso kolkol dee waaba tan dadku ay kala tagaan iyagoo dadku isugu dhowaa isgooya bal taasoo kale weeye nicamtana kolkol had iyo goor dee waxay ahayd in laysu soo dhowaadee laakiin nicamtana si daa'ima ee waatanoo waaba laga kufriyaa waa la qariyaa oo taasna qurbigii daa'imkaa ma keenayso laakiin dadka isjeclaan xagga mawadadoodan qalbi hadday dhacdo iyadoonay qaraabanimo jirin iyadoonay nicmo jirin ayaa ulfadii la helayaa islu dhowaanshihii laba helayaa taas baaba adigu macnuuyo kollayna ta inoogu suganin fadlu taxabi wa ta'aluf oo waana ulfadii oo layskuba boorinayo qiimaha ay leedaho kolkol de iyadi haddii matalan la helo taqaarub اlquluub ama ulfadaa laba helo iyadoonay qaraabo jirin wax kale jirin ayaa wax laysku xidhiidhiyo laysku jeclaado laysku soo siyaarto laysku kaashado ay noqon laakiin qaraabanimadii oo jirta kol dee ruuxu qaadici jira kii qaadicayd qaraabanimada nima soo dhoweynayso ulfadiisiina ma keenayso nicamtii oo jirta kii isagu dee nicmada qarinaya ka kufriyaya ama inkirayay iyadaytii jirta ayaanay ulfadi iman ahayn iyo isku dhowaanshihi iyo isxidhiidhintii ama in la isjeclaada aanay iman ahayne laakiin waxa wax shay dee aan isagoon sabab kale jirin dee aada la isugu soo dhowaan karo waa dee taqaarub اlqulub hadduu jiro waa taxabigii iyo isticlaanshihii iyo bal ulfadii jaanibkaa kaba imanaysay iyadoonay jirin qaraabanimo ayaaba dee xidhiidhkii imanaya iyo ulfadii ay imanaysaa macnuhuna waa boorin la iskuba boorinayo taxaabigii iyo ta'alufkii iyo iyadoo laysu sheegayo walow ay ahayd inay raximka oo kale iyo umuurahani keenaan haddana si daa'ima dee dhowaansho uma keenaan ulfada uma keenaan si daa'imo ee ruuxii qaadic ahaa wax ma dhoweynayaan kol hadduu qaadic yahay qaraabanimadani un ma keenayso ulfadii iyo dee markaa ma keenayso walam nara mila taqaarub اlqulub xadaثana farwaة bn abi اlmgraayi qaala xadaثana اlqasim bn maliki عن عبد الله بن عون عن عمyر بن اسحاaq qاaل bal kana waa أثر labaad oo baabkii noo raacaya bal baabkii ugu dambeeya cabdاللahi بن عawn iyada kale waa nin imaamah la arka inuu kitaabkeena kusoo noqnoqdo ima kama taabanayno waayo waa dadkii ilaahay cilmiga iyo camalkaba isugu daray labadaba uu wada siiyey cilmi iyo camal waa ina ardabaan waana inoo dambeyn doonaa farwat bn abilmaqra oo sheekhan imaka bukhaari ah abulmaqrahan magaciisa macdi kari baa la idhaha macdi kariba kolley farwana kunyadiisa abulqasim baa la idhaha waa nin reer kuufa ah oo saduuq ahaa oo dadkii sheekhyada bukhaari waa jaanibkay uba badan yihiin waa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay ayuu yahay isagu marka atbaacu taabiciintii maaheen bukhaari iyo tirmidi baana wax ka wariya ninkan waa siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho kolley daraqudni oo kale waa iquu yidhaaha ibnu xibaanna iqaadkiisa waa ku sheegay qasim marka bal waxaan leenahay waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay ama sheekhiisan qasim ibnu malik abu jacfar alkufisna waa nin reer kuufa oo saduuqa oo dee in badan oo aimada ka midina bal saduuq mahe waa iqa yidhaahno waa iqaaban odhan karnaaye isagu wuxuu kaga mid yihin dadkii atbaacu taabiciintii dhexe waa adgu atbaacu taabiciintii baa dee kuwa waaweyn iyo kuwa dhexe iyo kuwa u dambeeyeyba ay leeyihin kuwa dhexe ayuu bolbal kuwoodii yaryaraa kaba mid yahay ama cumayr ibnu isxaaq waa nin bal maalan isagana reer bani hashim oo waalidoodii kaba mid ah oo taabiciya oo bukhaarina kitaabkiisan kitaabka kale mahay kitaabkan aan haynana wax kaga wariyo imaamka nasaa-ina isna kitaabkiisa uu wax kaga wariyo waa kutubta inuu kagaba sugan yahay oo dee aduga xaafidna kaba cabiray maqbuulin min athalitha inuu yahay ruux maqbuula maqbuulna d isaga markuu waayo rag badan oo bal saasaa kitaabkeenan kuba badan isagu taa kuba sifeeyo walow barhkood dee ama ay majhuul noqon karaan kuwana ay derajada ka sarreyn karaan labadaba waa umuuro ijtihaadiya maqbuulna isaga arrintiisu waxa weeye waa dadka aan axaadiis badnayn ruuxu marka aanu xadiidkiisu badnayn wax dee looga tego xadiidkiisana aanay jirin cidii markaa cid kale markaa cid kalena ay ku raacdo cidi wax la wadaagsanayso marka caynkaasuu maqbuul kaba cabira haddii kalena layin buu kaba cabira bal marka haddaba wuxuu yihi cumar ibnu isxaaq qaala waa nin taabiciya markaa kuna waxaanay nataxadau oo waa maqduuc buu noqon waxaanu ku sheekaysan jirnay balcnaa wixii lais odhan jiray dadku odhan jireen weeye xadiid marfuuca inooma aha waxaan ku sheekaysanaynay ana awala maa kii waxa ugu horeeya yurfacu la kor yeelaya min annaasi dadka dhexdooda alulfatu waktigaa hore dee kolley waktiba waktigii ka dambeeya waa kaba sii yaraanaye jeclaanshahan ay dadku isjeclaanayeene isu dumayeene bal dee islaamnimadkanun ay keenaysay inay isjeclaadaan isku duubnaadaan bal tadaamunkood iyo ulfaya isweheshadaan taas ayaa yaraanayso waxyaalaha dadka dee dhexdooda kuba yaraade dee kolle wakti kasta cid malaa ku sifowda waa la helaya ee marka dambe dee malaa arkaa la kor yeelo ee halkeedii iyadoo intaasoo sababood oo keenaysay inay dee kaba dee islaamnimadkani uhoreeyo dadka isjecele isweheshanaya isku duubanaya iskaashanaya ay noqdaan iyadoo jirto haddana la kala jeedo la kala tegayo oo xidhiidhkii iyo maxabad iyo wixii meesha ay kaba baxayaan markaa weeyaan taasaa bedilkeeda imane waxa ugu horeeya dadka laga kor yeelo inay tahayba ulfadii oo xaggii marka la eego maxabadii iyo unsigii iyo umuurihii kaba dhexeeya tadaamunkii inay taasi yaraanayso ama ay noqonayso waxaan jirinba waa waxyaalaha dee markii hore say ahayn isbedelay de kolleyna umuuruba say ahaan jireen hadday noqoto cahdigii rasuulka ilaahi iyo cahdigaa isagu ay joogeen iyo cahdigii saxaabadii intii kaba dambeysayba say ahaayeen waqtiyadeennan ma ahaba weeye bal matalan ulfadii dee islaamnimadkan iyo ictisaabkan xadhigga ilaahay keenayeyna taasi waxay noqotayba dee waxyaalo kale oo ama islaamnimadka dhexdiisii haba noqdeen sida dee cid kastaaba kooxdiisan oo kale u xidhiidhiyo oo ciddii kaleentaa ahayn wixii alwalaa labaraa laguba xidhayay ay noqoto kolba intan ama kooxdoodan jamaacadoodan ama reerkoodan ama waxyaalo kale waa umuurahaas oo dee ay ayaa dee badnaanaya oo tii kalea lagaba tegayaaye bal taasaanu kuba sheekaysan inuu leeyahay xadiid marfuucana inooma aha bal mawquuf inooma aha ee waa ninkan taabiciga ale sidaasaanu odhan jirnay oo ulfadu calalaqal way yaraanaysaa oo kolba dee waktiba waktigii ka dambeeya way yaraanaysaa waxyaalo kale oo la iskuba xidhiidhiyo ayaa meeshii imane wixii ay ahayd in la iskuba xidhiidhiya dhici kartaa inaan la iskuba xidhiidhin oon taas be kuna ana awala maa yurfacu min annaasi alulfatu baabulmisaaxi kaftanka baabkiisii weeye kaley ababa inoo markaa ama dee axaadiis buu inoo keeni doonaa sheekhu raximah llahu tacaala baab adigu kolley baabna waa ka dambeyn doonaaye misaaxi kolley waa kaftankii dee waa arrinkii aan garanaynay bal taas buu wixii kuba yimi ama waxyaalo kaba mida ayuu baabkiisii yahay oo dee marka aanu waxani wax dee ama been ah ama ujeeddadu ay tahay in lagu qasoon inuu yidhaaho ruuxii kale iida iyo dhib ay uguba sugan tahay bal matalan qadaf iyo xan iyo waxyaalahaasna aanay soo gelayn caadana aan laga dhigan oo la badsan sidee isagii marka lagu shuqloomo in bal ixaash iyo cadaawana way soo geli uun gees kalena kafdi arrinkii waxay keenaysaa shuqloonkaa daaca iyo waxyaale lagaba shuqloomay iyo dikrigii ilaahay qalbi engeg iyo dee waati aynu soo marnay qosolka badani xataa inuu qaswo quluub iyo waxyaale keenayo bal marka aan la badsan iide iyo dhib ruux la dhibayana aanay kuba sugnayn in qadaf iyo kadib iyo waxyaalahaasna aanay soo gelin arrinta ay tahay un bal yar si dee loo furfurmo oo bal imbisaadka iyo umuuraha caynkaasa bal dee shay jaa-izuu noqonaya kolley intaa wax ka ziyaadsanna waan mar dambaan soo yar naqlin doonaayo haddaba misaaxii bal wixii kuba yimi waa rasuulka ilaahay misaaxiisii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo umuuro kuba tacalluqsan ayuu baabkeedu yahay وxuu hi markaa مصنفka xadثna مسدد qال xadثna إسماعيل qال xadثna أyوب إسماعيلku waa إسماعيل بن إبراهيم waa iبن culya koley مسدد iyo أyوب سkhtiyani hore inuu soo mare عن أبي قiلابةa عن أنس بن مالك أbو قiلابة عبدالله بن زaيد الجrmina waan soo maray صحaabiguna waaba de أنس بن مالك khاadimkii rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلام عليه qaaل wuxuu hi أtى النبي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay baa yimi oo wuxuu maray calىa bacdi nisaahi dumarkiisii barhkood wamacahuna walxaal macahuna macooda umu sulaymin wa anas hooyadii safar baa la ahaa iyagii rawaaxishoodii bay fuushan yihiin umu sulaymna dumarkii rasuulka ilaahay kuwo ka mida ayay wada socdeen ee laakiin lama lugeynaya waxay saaran yihiin gaadiidkoodii bay saaran yihiin rasuulka ilaahayna waa soo gaadhay ama uu soo maray faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ya anjashatu anjashow ruwaydan sawqaka bilqawaariiri ruwaydan macnaa bal ukaad iyo cagta u dhigo fudaydi weeye sawqaka kaxayntaada bilqawaariiri quraaradaha aada wax ku kaxaynaysae dee gaadiidkoodan aada ku kaxaynayso macnaa si debacsan oo sahlanoon iyaga dhibi ugu sugnayn kacayntu ha noqoto aada u kaxaynaysaa taas buu ihi de waa halkan halkan imika misaaxa uu soo qaatay qawaariirta rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo dumar ujeeda o isticmaalaye macnaa waxa weeye horta safar baa lahaa baan nidhi anjashana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mawaalidiisii buu kaga mid yahay oo dee abumariya la odhanayay leeyihiinba oo kunyadiisu ay ahay nin cod fiicanna waa ahaa cod fiican waxaa la arkaa dee isaga waa dadka mawaalid oo carab ma ahayn waa mawaalidii codkiisna aad iyo aad buu ufiicnaa waxaana dee bal jirtay ninkani markaa dee safarkii laguma jiro gaadiid waa geel waxaa la fuushan yahay ama awr ha noqoto ama hal eh ayuu dee u heesayey oo waa tan inagaba markaa xoolaha la kaxaynayo dee dadka iyagu xoolaha dhaqdaa kolley waxaan ay af carabigana alxudaa heestaa gaal gaarka ah ee xoolaha laguma kaxaynayo ama taas oo kale iyo xudaa bay odhanayeen luqada carbeed waa u heesaye haddaba geeli oo kalena dee markaa loo heeso oo kale socodkiibuu badinayaa socodkii ayuu badinayaa dee waxaa tan loo wadaaba taas oo kale weeye isaguna nin cod fiican buu ahaa kolley taasna raad bay ku yeelataa socodkii geelay raad ku yeelanaysa haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagii dee iyagii dumar baa saaran dumarkana taurkooda iyo bal waxa weeyaan dacfi waa dee marka la eego raggii way ka adadkaysi yar yihiin way ka daciifsan yihiinba haddii bal matalan xaggii biyada markaan eegno janibka kalena say dee dhaqso ayay isu bedelaan oo wax ayaaba laga yaabaa ama codkaas iyo waxyaalahaasi inay raad ku yeeshaan oy ta'siiriyaan janibkaas haddaba rasuulka ilaahay baa wuxuu isaga ku yidhi oo u amrayay bal dee socodkii hadduu bato aada geeli ay u socdaan oo kale dumarna saarayay inay ka dhacaan baa suurtagala dhaqdhaqaaqa badan iyo socodkani inay iyagii dhib uma keenaan oy taa ku ta'asuran baa suurtagala ee wuxuu leeyahay bal haddaba sidaa adigoo suu deebiqawi kaba cabiro neef geelo oo ama gaadiid dee quraarada saaran yihiin saad u wadaysoo kale oo aan si aanay u jajabin de waad dhowraysaa ad waad ilaalinaysaa wixii jabitaankeeda keenaya waad ka ilaalinaysaa saa u wado bal u yarkaadi weeyaanoo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa waa lafdigan ruweydna ama waxay keenaysay dee waa bimacnaa urfuq watamahal weeye suq sawqan ruwaydan weeye macnaa kaxayn debacsan dee maaha inuu de waxa weeyaan loo diidayay inay socdaan oo socod baabay kuba jiraane laakiin aan deg deg lahayn iyaga hadhow dhibi ay kaba soo gaadho weeritaankaagu ha noqdo bal taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba yidhi oo bal matalan ruwaydan waa ay suq sawqan ruwaydan weeyaan oo ruwaydan waxay shay maxduufa ayaabay sifo ugaba dhigeen waa kaxayntaad macnaa kaxayn dabacsan oo degan oo iyagii aan looga baqanayn inay soo daato ay ka dhacaan ama dhib kaleba ay gaadho socodkan dee badan iyo lulitaan xarakadan badan oo iyagii taasi ay keento inay dee dhibi kuba timaado waa taa rasuulka ilahi inu dumarkii qaraarooda ayuu kuba shabahey qaraaraduna dhaqsay u jabaan oo waxyaalaha kale dee jabitaankooda kaba degdegsan iyagana ama waa surcatu ta'asur iyo wixii laba midka bal taas ayuu rasuulka ilaahay yidhi oo markaa imika masxiga inooguba sugan waa rasuulka ilaahay dumarkiibuu ka cabiray quraarado ama qawaariir buu kaba cabiray kolley macnuhuna imika mid baan ku macneeyey oo ah dee kaxayntii iyo geelii marka loo heesay uu aada u socdo waxaa dhici karta ruuxii saarnaa dee neefkii hadduu degdego inuu ka soo dhaco waa dhib inuu dee iyagii waxa weeyaan waxaan ay saaran yihiin dhaqdhaqaaqa badan iyaga dhib kale uba keeno halkaa dee iyaga dhibi ka soo gaadha waaba macnaa waa jaanibkaas bay noqonaysaa jaanibkan rasuulka ilaahay uu amraya isaga inuu bal u kaadiyo uu si sahlan si dabacsan uu u wado macno kaleo dee culimmadu ay ishaareenna xadiidka markay sharxayeen waa jiraayoo ah sawdkan fiicani sawdka fiicani walow dee dadku cismo meeshii ma jirto cismo ambiyadii un baa leh waa bashar baa leh markaa codka fiicani aada u macaani kolkol ruuxii raad buu ku yeeshaay oo kale oo waa waxyaalahan dee heesa iyo waxyaalaha caynkaas ay uba timi waa ruqyatu zina iyo waxyaalo waa lagu ta'asuraya in ruuxii khaasatan hadduu deesaasayo oo sawdkiisuna fiican yahay waxaa dhici karta jaanib kale inay looguba ta'asuro ruuxan uu raad ku yeesho halkaa ama fidna iyo waxyaala kaba yimaado oo bal matalan jaanibkaasna laguma fasir barhkood labada macnoba way isu geeyaane balka hore haddaan kuba dayno waa rasuulka ilaahay baa dee taas amriyay arrinta inooguma suganna waxa weeya rasuulka ilaahay waa sugayo haddii dee bal matalan markaa ama wax la waraabinayo ama shaqo lagu jiro san dadka ay caadadoodu ay tahay ama xoolihii laba kaxaynayo waxyaalaha aan dee maalan loo heeso oo ama taa looguba dhawaaqo sharcan oo dhibaata ma jirto waa shay bannaan weeyaanoo waa shaqadan howleed markii khandaqa la qodayaba siay saxaabadu yeelayeen markay masjidka dhisayeen way lahaayeen oo rasuulka ilaahay abyaada kale waa la qabanaya khandaqiyo iyadaba in tan oo kale waa kan iyadoo waqtigiisii la joogo dee bal matalan geeliyo waxaa loo heesayey waxyaalaha imika hees howleedkaan odhan karnabo hawshii baa lagu qabanaya taasoo kale dee wax shay iska jaa-isa weeye marka aan waxan ay kulansanayso ee madmuunkeedii waxuni aanu ku jirin wax shareecadu inkirta aanu madmuunkeedan iyo muxtawahan kuba jirin tan baadaheede laakiin dumarkii buu leeyahay utur dumarkan aada wado eed gaadiidka ku wada utur weeye taasun wey markaas ruwaydan sawqaka bilqawaariiri qaala abu qilaabata wuxuu yidhi waa ninkii cabdاllahi bn zayd aljarmi fatakalama uu hadlay annabiyu salى اllahu alayh wasalam bikelimatin kelimo waa kelimadan bilqawaariiridan uu yihi low takalama biha hadduu ku hadlo bacdukum barhkiin lacibtumuha calayh khaasatan waa dadkii reer ciraaq buu laba hadlayey ee raggii ama zuhdi ka qaalib noqday ama yar in adadkaansho ee aan jaanibkan uba furfurmayn oo hadduu nin maanta yidhaah dumar isagoo sheegaya quraaradayo qawaariir war wuxuu ku hadlayaa muxuu yahay baa odhan laydeen oo waa ku ceebayn laydeen rasuulka ilaahina wakaa kelimadaa kuba hadlay dee hadal beena maaha waana tashbiiha waa jaanib isticaaro wuxuu kaba wadaana xagga iskaba shabahayaana waa xagga de matalan surcatu ta'ahur ama waa tan oo dee quraanadii hadday dhacdo waa taa markaaba jabaysa dumarkiina ee raggii la mid maaha waa dacfigoodii iyo hadday noqoto jaanibka damben ishaarnay waxyaalahan dee bedelaya dhaqso iyaga ay u raadaynaya ku yeelanaya markiiba in wixii uu bedelo qalbigoodii oo jaanibkaasna ee way u daciifsan yihiin oo waa jaanibkaa rasuulka ilaahay kuba hadlay waa isticaaro ahaan ay weeye isaga tii buu leeyahy haddaa maanta kelimadaa cidi ay tiraa de waa dadka qaarkood waaba ku ceebayn leyda wakaa rasuulka ilaahina kuba hadlo wuxuu ugaba jeedaa waa qowluhu qowlkiisa sawqaka bilqawaariiri uu yidhi xadaثna cabdالlahi بn صاlح qal xadaثna layث qal xadaثani بn cajlan can abihi ibn cajlan iyo abihi waynu soo maray mحamed ibn cajlan oo abihi cajlan kaba warinaya aw saciidi can abi hurayrata manaa shaki baa jire macnuu waa maxay moxamed ibn cajlan xadiidka aabihii buu ka wariyay aabihina abu hurayra u kaba warinayay ama saciid اlmaqburi buu ka wariyey oo isagu abu hurayre ka warinaya malaa shakina waa galay maalin horena waan soo maray isagu dhowr goor bay inagu soo noqnoqdeen moxamed ibnu cajraan iyo saciid اlmaqburi iyo maalin hore waxaan soo sheegay in laba yidhi waa umuuro اkhtaladat calayhi axaadiiثu abi hurayra abu hurayre axaadiiiisii baa iskagaba darsanta ujeedadu waa kuwii u aabihii kaba warinayay iyo kii uu saciid almaqburi can abi hurayra ka warinaya kol kol dee iska dhex galayba oo laakiin dee labadooduba waa labadaa kolley haddii kolba dariiqii inoo sugnaadaba dee xadiidkii maqbuulu ku noqonaye ama mid la qaatee way wax arrin ku timi moxamed ibnu cajlaan oo ah in axaadiisii marka la eego abu hurayra labadan dariiq ama uu ku warinayo kole uu aabihii ka warinayo kole uu saciid kaba warinayo de waxyaalahaas kol kol ay iska dhex gelayeen ama dee taasan oo kale imaka waa shaki un baan kuba xambaaraynaa labadoodna hore inuu soo maray mid kastana dariiqii dee kolba uu xadiidku inooguba sugnaadana waa kaa maqbuulkahay can abi hurayrata qaal waxay dhen ya rasuul اllahi rasuulka ilaahay ow inaka adigu tudaacibuna waad nala kaftantaa oo imaka mid dee kaftankiisii waa inoo dambeeyaaba waxyaalahay soo naqliya waxaa kamida islaan uba timo meelaa janno in loogu duceeyo doonayso in de alcajisu laa tadkhulu ljana ama hada macnihiisu taaya habartu ama dee islaamu dee ma galaan janno islaamtii oo islaantiisi wax kale uqaateen lakin de iyadoo islaanu habar da-dii waa loo yaraynaya so maaha waxaa laga dhigaya ama waa taas saddexe soddon jir ama soddon jir buu kusoo noqonaya iyadoo habara oo sifa habareeda janno ma gelayso waa hadal xaqa lakin de waaa laga waa hadal dee iyadiina si kaleba ama ruuxii markaan ufiirsanna oo wax kale kama fahmi kara sida ninkay noo dambaysa rasuulka ilaahay wuxuu kuba yihi markaa wax kale kama fahmay rasuulka ilahay markaa hadal kusoo celiye haddaba in rasuulka ilaahay wuxuu waad nala kaftamtaa qaal qaala wuxuu yihi de haddii de kaftankaasna iyagiibu furfurayaa weye markaa way furfuranayaan rasuulka ilaahay bay waxa weydiin karaan si laakiin hadduu aamusnaado lama hadlin oo kale dee iyagana ina xaggii oo rasuulka ilaahay way ka hayweysanayaan oo ma hadlayaan oo ama taasa iyagana dabeeco u noqonayso on weji aan furfurnayn oo cabuus oo dee dadkii aan lama hadlahayn oo markaa ruuxii kuma dhiiranayo tani iyagii bay furfuraysaa marka waxay u suurtagelinaysaa rasuulka ilaahay waxay kaba faa'iidaysanayeen iyo waxweydiintii iyo bal taas bay iyagii u suurtagelinaysaaba rasuulka ilaahay dee xaq mooyo wax kalena ma odhan jirine marka qaala wuxuu ihi inii anigu laa aqulu ma odhanayo ilaa xaqan xaqa un mooye ha waan dila kaftamaaye laakiin waxaan idhahaa waa wax run awn weeye oo rasuulka ilaahay dee macsuum buu kaba ahaa zelal inuu ka dhaco hadduu qowl yahay iyo hadduu ficil yahayba wixii uu yidhahaa waa shay run ah shay xaqawn imamnawi ba wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala misaaxan dee markaa balaysuma diidee nahyi kuba yimi waxa weeyaan un waa ka isaga horta mid wey ifraad uu ku sugay macnaa waa la badsaday ruuxu waa daa'imay kaasi muxuu keenaya had iyo goor kaftankaa badan qosol badan buu keenaya waa taa aynu soo maray inuu qosolka badana qalbigii dirayo ama qalbi ange keenayo qalbigii oo engega dikrigii ilaahay iyo fikirkii lagu fikirayey muhimaadkii diinta ayuu ruuxa ka jeedinaya kaba shuqrinaya in badanoo awqaada ka midana markuu bato ruuxii kale ee lala kaftamaya waxaa la arkaa inuu dhibsado oo marka halkaa ay timaadaba cadaawo iyo caloolxumo iyo bal-iidana uu soo galo laguna coloobo gees kalena yar xishoodkii la kala xishoonayey mahaabad iyo deganaantii baa meesha iyadna kaba baxaysa taasi waa mid laakiin hadduu waxyaalaha ka nabad galo calaqal mid had iyo goor laga caado dhigtay maaha waktigiiba inta badan lagu shuqlinayo taas ma aha waxa weeyaana dee mid ma ahana dadkii kale lagula kaftamayey ama ciido iyo dhib uguba sugan tahay oo kolbaa dhici karta ruuxu ruuxana laba kaftama wuxuu doonayaa inuu dadka kagaba qosliyo waxaana xadiidkuba yimi ruuxaa dee intuu dad u sheekaynaye ujeeddadiisu ay tahay inuu kaba qosliyo un deetu beensha kolley been iyo waxyaalaha soo gelaye dee weylun lahu uma weylun lahu uma weylun lahu rasuulka ilaahay baa yidhi halaag baa kaa usugnaaday halaag baa usugnaaday halaag baa usugnaaday kaasoo kale oo kaa qoom intuu sheekaynaya ujeedadiisa ay tahay hala qosqorslo un oo dee been iyo waxyaalana markaa sheegaya bal markaa haddaba waxa weeyaan hadduu umuuraha ka nabad galo kadib iyo iida dad la dhibayo waktigii oo dhanna xagga aan loo jeedin ee dee waxa weeyaan waktiyada qaarkood la sameeyo waa tan oo inshirax naf iyo dadkii oo ku furfurma iyo bal umuuraha caynkaasa ku sugan oo waa kaa mamduuxa hadduu umuuraha ka nabad galo waa kaa rasuulka ilaahay laba iman jiray bal waa kay kaba cabireen inuu taasi markaa uu wakti watiya dhaco aanay cid kale dhibi ugu sugnayn waktigii oo dhanna aan lagu shuqlin wax beenoo iyo waxyaalaha caynkaasa iyo in markaa umuuro kale aanay kuba sugnayn oo la dhibsadaa inuu sunnaba xataa noqonayo ama shay mustaxaba uu noqonayo taas weeye waa waktiyada qaarkood haddaba rasuulka ilah muxuu uhi inii laa aqul ilaa xaqan welina xadiiث inoo socotaa wuxu uhi muصنifku xadaثna صدقة qال أخbarana معtamir عan xabيbi أbي محamedi عan bakr بn cabdالlahi qaala ar lakiin dee asxaabtii rasuulka ilaahay baa laynooga soo naqlinayaa صدqة بن الفضل iyo معtamir بn sulayman iyo xabيb ibn محamed abu محamed horeynu usoo maray xabيbna waa nin ay karaamado ka soo naqliyaan kollay siqa ahoo caabid ahaa oo zaahid ahaa bakr bn cabdillahi اlmusani-na waa dadkii waktiyadiisii dadkii ugu mudnaabaabuu kaba mid yahay bakr bn cabdillahi اlmusani qaala wuxuu yihi markaa bakrin kaana waxay ahaayeen asxaabu الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam asxaabtii rasuulka ilaahay yatabaadaxuuna kuwa isku tuurtuura bilbiqiikhi xabxab oo kale malaa inay gudihiisa wixii la cunayey idaacat alamwaal waa taa laynaga laynoo diiday xataa luqmad dhulka ku dhacdaa layna yidhi qaada luqmad dhulka ku dhacday ayaa la yidhi ka hauga tegina shaydaan oo taasi isku turtur iyagube lakiin waa qashirgiisii iyo dayrkiisii sare iyo waxyaalahaas macnaa waxa weeye kaftanku dee siuu qowl u leeyahay ayuu ficil la noqdaa imika waa almizaax bilficl weeyaan waxaa lagu imika taas bu baabka ugu soo arooriyo san dee de hadal de kaftan hadalkaynu inta badan loo yaqaanaaye laakiin ficilkan kaloo kale waa noociyadna mizaax nooca ciyaareedba ama mizaax haddaba taasay samayn jireen lakiin faida kanat xaqaaiqu markay xaqaa'iqdu noqoto marka dee umuurihii jiddiga ahaa ee dhabtaha iyo hawl adagi timaado kaanuu hum rijaal maha dad ciyaarowna ay arrintoodu taa tahay oo wax kale aan lahayna markaa rag bay ahaayeen ujeeddadu de waa taas de waa kuwa diintiiba meel kasta gaadhsiiyey rasuulka ilaahay u nusreeyey jihaadayeyo markay arrintu wax dee adag oo ay tay in la ilaaliyo ama wax jiddigii yimaado rag bay ahaayeen aan nina meeshiisa looguma tegin weeye kaanuu hum rijaal oo may ahayn dee dadka xabxab iyo waxyaala isla daadinaya saas marka kalena may ahayne markay arrintu dee kolkol way kaftamayeen way ciyaarayeen lakiin markay arrintu arrin dhabyi timaado arrin weyni timaado rag bay ahaayeen nin kastaaba hawshiisa iyo wixii dee bal matalan halkiisi isaga dee jaanibkiisa ahaa uu si fiican iyo si ka badan ba ama si dee adugu aan dee uu gutaba kana hum rijaala xadaثna bشhr بن محamedi qaal abarana laftiga tabaduxna adaba tarami isku tuurtuur oo waxay luqada soo naqliyeen albadx waa shay jilicsan oo laysku tuuro eg maha dee guud ahaan be waa ramyuka bkuli shayin fihi rakhaawa shay kastoo si dee zamakshariidha shay kastoo rakhaawo iyo ama jilec lahoo layskuba tuuro taas baa tabaaduxan ama albadxu uu yahay waa ramyin laakiin maaha un dhagax haddii laysku tuurayo tabaadux lama odrhanayo ama wax adag laysku tuuraye wax jilicsan saa dee xabxabki iyo waxyaalaha kale lamidka ah tuuritaanka layskuba tuuro ama tuuritaanka aad tuurto taas baa badxiga laba idhahaayo waa ramye laakiin waa ramyi khaasa wey xadaثna bشhr بن محamedi qaal aخbarana cabdالlahi waa ina mubaarak qaal aخbarana cmar bn سacيid بn abi xusayni waa nin taabici oo isaguna iqo reer maka ah oo can ibn abi mulayka isna waa taabici kaleo reer maka ah isaga hore aynu usoo maray qaala wuxuu yihi maزaxat caaishatu caaisha ayaa kaftantay waa taabici baa nidhi caaishu ka waramaya waktigii rasuulka ilaahay wax dhacayna wey caaisha isagu soo gaadhay horta waxbuu kaba warama ka maqlaye laakiin de waxaan ku xambaaraynaa in iyada ka maqlay haddii kale sidan dee sanadka inqidaac baa jiro xaalad inuu soo gaadhin irsaal baa jirayo waktigan hadalkani dhacay nin joogay ma ahayn waa nin taabiciya bal taabiciintii waaweyneydna ma aha walow la yidhaha sidomeeye taabiciyana waa saxaabiya waa soo gaadhay qaadina cahdigii ibnu zubayr maka uu kaba ahaa ee waxa weeyaan un waa ama iyadu ka maqlaan ku xambaaraynaa un masaxat caaishatu caaisha kaftantay cinda rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay agti faqaalat umuhaa hooyadeed baa tidhi yaa rasuulallahi malaa rasuulka ilaahay bay inaanu ka cadhooniyaba taasay ujeedaaba bacdu ducaabaati hada alxayi min kinaanata arrinkan ama kaftankeedani waa bacdu ducaabaat ducaabaatna waa misaaxun waa kaftanadii hada alxayi xayigan reerkan min kinaanata kinaano ah ee qorayshna kinaanay ka mid ahayd hooyadeed qoraysh may hayne lakiin kinaano way kuba kulmayeen reer bani firas oo de waa reer kinaana bal matalan haddaba reerkan reer kinaana waa kaftanadii lagu yaqaanay oo macnaa waxay leedahay wax kale maaha shay gariiba maahe waa ducaabadii reerkan laguma yaqaana unbay arrintani tahay taas bay tidhi waa umu markaa rumaan baa odhanaysa oo macnaa rasuulka ilaahay bay leedahay si waxaan u qoonsan aan u dhibsan ee waa kaftankii kollay reerka lagu yaqaanay ayuunbaa kaftanki ayay arrintani tahay wax kale maaha bacdu ducaabaati hada alxayi min kinaanata qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam bal bacdu masxina hada alxaya bal bacdu masxina ha sii dheerayn buu leeyahy waa kaftankeenii wax kaba mida hada alxaya khusa hada alxaya reerkan baan khaas yeelaya bal kolley waa taqriiraad yar ama tacliiqaad u sharaxa fadlulahi samed ka soo naqliya dabcadan aan haystaa ay leedahay oo xoogaa sharaxa markaa bal iyo badcu masxina labada jumlaba wuxuu kaba cabiray waayo waa sida fadlulahi samed baa cibaaradiisa ay tahay lam nudrik macna listidraak lafdigan dee bal uu yidhi sidra kolle maa waa idiraab hadalkii horaa laga jeesto hadal kalea loo guuray macnaha uu leeyahy maan fahmin ama maanaan haleelin bacdu masxinaana buu leeyahy ujeeddada jumladan iyadana maan garan inaan fahme laakiin waxa weeyaan wax kale maya bal haddaan iyada kinaana reerkii guud kaba dhigno rasuulka ilaahay hadalkiisiina hadal xaya ha dheeraynba kinaanee qurayshba aan kuba koobno kolle waa hadalka oo macnuhuna waxa weeye sida aan marka hore horreysiiyo muruumaan markay dee maqashay inanteedii oo kaftamaysa rasuulkii ilaahayna arrintu agtiisii ay tahay ayaa dee ay leedahay arrinkii bay fudaydinaysaa oo si aan rasuulkii ilaahayna waxaan u qoonsan oo bal halkaa wax aanay ugaba imanay leedahay dee wax kale maahay kolley waa ducaabadii la yaqaanay reerka lagu yaqaanay unbay tani tahay rasuulkii ilaahayna wuu sooba dhoweeyey oo hadal xayana waxaan ku nasbeyn aniga waxay xarakaysan bacdu masxina hadal xayo ee bal hadal xayo waxaa u leeyahy ikhtisaas baan ku nasbinaynaaye maye arrinku taasba maaha kinaanaba maahe dee quraysh inay quraysh bay rasuulka ilaahay iyo isku yiinba ay markaa dee marka la eega caaisha iye waa annaga kaftanka yagii akhusu hada alxaya waa reerkan baan ujeedaan khaas yeelayaa quraysh oo macnaha shay qariiba maaha shay mustabcada maaha waa wax machuuda weeye oo wax dhibla maaha arrinku bacdu masxina hada alxay xdثna محamed بن صباح qال xadثna khالd huw بن cabdاللahi عan xmaydin الطawيل عan aنس بn maliki bal imaka ruxrux yar dee u baahan in lagu yar joogsado mooye ragga soo noqnoqonaya maka waan iskaba dhaaf inta asharka inoogaba hadhe khaalid بn cabdالlahina waa imaam طaxaan la yidhaah xumayd طawiil ba wuxuu xumayd بn abi xumayd ba anas بn malik kaba warinayo qaala wuxuu yihi anas jaءa waxa yimi rajulu nin baa yimi ilى النabiyi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi buu u yimi yastaxmiluhu xaal uu weydiisanayu ka dalbayo inuu qaado macnaa wuxuu fuulo oo gaadida siiyo macnaha dee malaa safarna waa ahaa ama meel buu tegayo wax ma haysan rakuub ama markuub muu haysan uu fuulo rasuulka ilaahay buu u yimi u yihi bal rasuulka ilaahay waxaan u baahnay waxaan fuulo isi wax gaadid isi gaadid buu ka doonaya raaxiluu ka doonaya yastaxmiluhu sintiya ta'duna waa tii dalabka faa'iideynaysayoo macnaa yadlubu minhu an yaxmilahu weeye dee rasuulka ilahay isagu ka qaadaya maahae waa inuu siiyo wixii uu fuuli lahaayo rasuulka ilaahay buu ka dalbayey ninkani marka uu yimi wax raaxilo ama dee rakuub ama markuub uu fuulo taasuu weydiisanayay faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ana anugu xaamiluka waxaan kugu qaadayaa calaa waladi naaqatin hal ilmeheed waa hal waladkeed ama ilmeheed baan kugu qaadi taasaa rasuulka ilah yihi dee waana waaqec waa shay xaqiiqaha rasuulka ilahi waata aan soo maray inii laa aqulu ilaa xaqan inuu yihi dee yar kaftankii iyo misaaxina waa ku jira ninkii laakiin wixii rasuulka ilaahay ujeeday ma fahmino muxuu yihi qaala ya rasuula allahi wama astacu biwaladi naaqatin hal ilmaheed maxaan ku samaynaya dabcana waladkii eeg inay kan weyn awrka weyn iyo hasha weyn iyo mid kastaaba waa waladu naaqa naaqaa dhashay un naaqaa dhashay bal markaa rasuulka ilaahayna uma jeedin mid imaka dhashay ama sano jira ama laba jiroon cidna fuulin cidna raran ayaan ku siinaya uma ujeedin waa raaxilu uma jeedaye laakiin dee lafdigan walad imaka wuxuu wixii la dhalayba waa shamlinayaayo kii yaraa iyo kii weynaaba kuwa dhacaya isagii laakiin muxuu ufahmay waladu naaqa inuu kan yarum yahay ayuu ninkii ufahmay markaasuu yihi wama asnacu biwaladi naaqatin naaqo muxuu ii tari weeye maxaa ku sabayn markaa ilmo yaroo imaka de ama wax yaroo nirig yaroo imaka dhashayba faqaala rasuul اlahi salى اllahu عalayh wasalam wahal talidu libila ila nuuq dee geela dhammaantii waa waladu naaqa wahal talidu miyay dhashaayo alibila geela kuwa waaweynba ila nuqu hala un mooyaan ma wax kala dhalay mid kastaaba waa waladu naaqa awrkan weyn iyo hashan weyniba waa waladu naaqa un waa hadal xaqa isagii laakiin dee muu fahmin ujeedada iyo ti wuxuu u qaata un lafdigan wixii macni usoo degdegaya markaasuu san ba yidhi bal markaa waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh tana misaaxiisii de ninkii waa u ballan qaaday waana siinayey waanu siiyeyba eh laakiin ninkii baan wixii ujeeday uma fahmin de hadalkana waa hadal eeg xaqa misaaxna waa yahay waana hadal xaqa oo waa kaa rasuulka ilaahi markii dambe uu fasiro yihi wahal talidu libila ila nuuqu baabulmisaaxi maca asabiyi ilmo yar ama misaaxiyo kaftankii ilmo yar maciisa ama lala kaftamayey taas buu baabkiisii yahay de isagiina waaba ciyaar bay u tahay ama furfurid bay uba tahay iyo inbisaad ee bal xadaثana adamu qaala xadaثana shucbatu qaala xadaثana abutayaaxi qaala samictu anas bna maliki yaquulu kana الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam layukhaaliduna bal labada hore waa tii aynu soo arki jirnay marar kala duwanna abutayaax imika ma xusuusni inan hore usoo maraye waa nin kunyadiisan aada loogu yaqaano horta kunyadan buu ku shuhroobay magaciisa yaziid ibnu xumayd baa la yidhaha yaziid ibnu xumayd idabaci magaciisu waa kaase laakiin kunyadan abutayaax buu kuba shuhroobay waa nin hiqa ah sabti oo aada u idqaan badan oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaayo dee rijaashii lixdaba ka mid ah kutubta lixda aba raggoodii kaba mid ah abutayaax yaziid ibnu xumayd idabaci ee abutayaax buu aada uguba shuhroobay wuxuu yihi ninkaasi samictu anas bna malikin yaquulu kaana nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ala yukhaalidunaa mid na dhex gala na dheeha nala mucaasharoodo dee khaasatan markaan eegno qoyskoodiina waa soo siyaaran jiray gurigu iman jiray kol kolbu gurigaba iska hargeli jiray oo iskagaba seexan jiray waa kano gurigooda waa ku tukaday cuntooyin ay u keenaan waa cunay bal taas bay hda waana u iman jiray oo dee rasuulka ilaahina kolley sababta uu ziyaaradooda u badinaya waaba sheegay laakiin waa qoys aada ugu dhowaa rasuulka ilaahay uu iman jiray waa dhexgeli jiray dheehi jiray la mucaasharoon jirayba taas buu yihi oo gurigoodna waa kusoo noqnoqon jiray xataa yaquula ilaa uu yidhaahaba markaa dee mucaasharada badani maxay keenaysay waa umuurahan waa dee reerkiina markaas ee aadna iyaga barakana way u ahayd farxadna way u ahayd rasuulkii ilaahayna waa kaa siyaarada baran dee imbisaad iyo umuuraha caynkaasa alimbisaad maca naaski ama dee tiibaaba dee iyagii kuba sugnayde markaasa waxaa dhacaysa xataa yaquula ilaa kuba yidhaa liakhin walaali aniga ii sugnaado sagiirin yar ya abaa cumayrin ma facala nugayro ki yaraana waa la kaftamayey waa la hadlayey waa ilmo yaro umu sulaym ay dhashay oo anasna ay xaggooya walaala ka ahaayeen abaa cumayrow muxuu sameeyey nuqayr nuqayr muxuu falay nuqayrna waa tasgiiru nuqar waana shimbiraha un nooc kaba mida weeye waa shimbirahan yaryar ama casaafirta nooc kaba mid ah kolley sababtuna waxay ahayd ilmahan yar ee shimbir yaroo malaa waa taas waaba haystay oo dee isagii dhib uma lahayne laakiin wuu haystayo waa ku ciyaari jirayoo ama dee waa kaa ayaa jiray rasuulka ilaahina markuu gurigooda yimaado waa arki jiray markii dambe u maalin u yimi isagoo murugaysan ilmihii yaraa war ordi jiray ee farxadda badnaa ee ordi jiree nashaadka badnaa oo meelun iska fadhiyo murugaysan buu rasuulka ilaahay arkay maxaa dhacay buu yihi oo maxaa helay abu cumayr markaasay yidhaaheen maata nuqaru shibirkii yaraabaa ka dhintay dee tii buu la murugaysan yahay rasuulka ilaahay ba hadda muxuu yihi markaas ama markaa dambe u yimaad ya abaa cumayrin ma facala nuqayr taasay nuqayr muxuu sameeyey halkuu maray nuqayr nuqayr maxaa helay muxuu falay ba taas baa rasuulka ilaahay ilmihii yaraa ku yidhi waaba ilmo yaroo dhici karta khitaab weyn oo sidaasa ama fahmayna laakiin waa reerkan mucaasharadii fiicnayd iyo mukhaaladodoodii bal nuqayrna waa taas sababta hadalkuna waa kanoo nuqayrku waa shimbirka ama daa'irkaa yar iyo cusfuurkaa yar uu haysan jiray ee markii dambe kaba dhintay ee uu murugooday ayaa rasuulka ilaahay lahaa iyo abaa cumeyrin ma facala nuqayr kolley waa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeenba xadiidkani waana xadiidii aimada qaarkood sida imaam ibn اlqas la yidhaahaa kitaabka dhan buu ku khaas yeelay jusdan oo intan yarun waa intaa yar ayuu ilaa lixdan faa'ido oo uu leeyihiyo waxyaalo kala duwan buu ka soo saaray isagoo dee markaa arrintu jawaab ay ahayd dad yihi muxadisiinta wax kasta iska ururiyaan sida tan oo kale on dee faa'iido saas lahayn lixdan xaafid ibnu xajaraan raximah llahu tacaala fawaa'idaas dee rag ka dambeeyo isaga ama may abdulqaas kaba horreeyey sidaa tirmidi oo kale iyo rag lahaa oo iyaguna fawaa'idda qaarkood tobaneeye sheeg sheegay way jireen imaamkaasi waa mualaf waa nin dee ibnulqaas la odhanayo kolley min kibaari aimati shaaficiya waqtigiisiiba ahaa oo kutubna lahaa musanifna ahaa raggoodii horena ah xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala markuu sharxayo xadiidkan kitaab ladab waxyaalaha dee fawaa'idaasiyo wax kaluu kordhiyey isagoo talkhiisinaya ayuu ku sheegaayo bal macnaa intaa yar ayaa culimadu waxyaalo badan kaba soo saareen oy kaba mid tahay dee imika misaaxan imika aan hayno oo kale hayri axkaamtii bay ka hadlaan oo madiinaa la joogaaye maxaa dee waana say dee soo gelintii iyo tamkiinkan oo kale iyo umuuro saasa way soo qaadaan kunyadan ilmi waa kunyo waa ilmo yar hooyo caruur dhalin naan caruur yeelan abu fulan ma la odhan karaa walow dee taan way u daliishadeen walow la odhan karo bilow dee waasan dadkeennan abubakri ba loo bixiyo iyadoo magac kalaba lahayd ninkii waa magaciisiinoo kunyaba maaha kunyo loogama jeedo taasi ma noqon karta inuu magaciisii marka horeba ahaayoo kale taas tashiirka waxyaalo adigu bal kala duwan bay halkan oo fawaa'idae bal tay iyada baabkay naga khuseynaysaa waa rasuulkii ilaahay mudaacabadiisii furfurnaantiisii imbisaadkiisii macanaasoo xataa dee ama ha noqoto ziyaaradii dadka la ziyaaranayo o kale iyo waliba dadka qaar ziyaara laguba khaas yeelayo umuuro saasana de waa axkaamaha kala duwan ee xadiidku leeyahay aada u badanoo kolley aan leeyahay xaafid ibnu xajarna bal haddaynaan juskaa ibnulqaas lahayd ba ibnu abilqaas aan lahayd ee waa si waa sharaxa wuu dheereeyaa fawaa'idaas oo dhanna waa soo wada talkhiisiya marka uu xadiidka sharxayo ee kitaabuladab uu joogo bal haddaba y aba cumar ma facala nuqayr lakin badamka mudaacabadii rasuulka ilahi misaaxiisii waa kaa inooguma sugan xadaثna بن سلام qال xadaثna وkiع عan معaaوiyaة بن abي mزrd عan abيه عan abي هurayrata akdan xadiidku walow sanadka inta hore aanay laba socon mucaawiyaة بn abi mزrd iyo inta ka dambeysa isagoo ah laba boqol iyo sagaal iyo afartan raqمkii ahaa baabkii uu dhigtay almisaad maca الناas ayaynu xadiidku isagoo intan ka dheer intan uu ka dheera ayaynu kuba soo maray maanta waa soo celiyey xadiidkii in kamiduu inoo soo qaaday sanadkii baa xaggii hore bedelay oo fawaaid siyaaduu jaanibkaa laba yimi waa ikhtisaarsaday waa xadiidkii rasuulka ilaahay labadiisa gacmood inuu labadii ka xasan ama xuseen kuba qabtay lugihiisii ayuu qadamkiisa saaro uu yihi dee cirqa uu ku lahaa ilaa uu laabtiisii gaadhay oo kale iyo wixii ka dambe waa kii imika aan soo maray in buu soo qaadaya waa yar misaax ahaan buu kaba dhigay ficilkan iyo dee hadalkanba haddaba rasuulka ilaahi akhada nabiyu salى الlahu عalيه waslm biyadi اxasani aw اxuseyni radi allahu canهuma uma wadaca waa dhigay qadamayhi intaasi markii hore calaa qadamayhim baa inoo taalo jumladani markii hore oo dee waan qadarnay inoo inooguma sugnayne labadii qadamee ilmaha yar waa labadiisii lugood buu dul dhigay calaa qadamey rasuulka ilaahi qadamadiisii isagii buu s adigu halkaa lugihiisi ku joojiyey waan ufadhiya uma qaala wuxu uhi taraqa fuol oo waa kaa dee hore usoo koray ilaa uu laabtii rasuulka ilaahi soo gaadhsiiyey uma taraqa taraqa cayna baqa macayna baqa bal taasna waa mudaacabadii maca sagiir baabu xusni اkhuluqi dabeecad wanaagii iyo khuluqii fiicnaa oo dee kolley waa waxyaalaha janno lagu galo waxyaalaha uguba badan si rasuulka ilaahay naba yidhi taas buu baabkiisii yahay waa dabeecadii wanaagsanayd xadaثna kolley bal waxyaalaha inoo socon doona iyada in sha allahu tacaala dee casharkana ma dhamayn doono dee waa markaa xusn khuluq waa inoo socon doonaa iyadoo dee xilmi iyo cafi iyo waxyaalo qaarkoodna hore aynuu soo maro xusn khuluqin ay kaba mid yihiin baabka inaan dhamaynayn baan leeyahay casharka xadaثna abulwalidi qaala xadaثna shucbaة can اlqasim bni abi bazata qaala samictu cada can kaykharaaniya can abi dardaaya can abi dardaaya can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam bal in kale aadna waktigu waa yar dee waktigii baa dhow halkan waxaan filayaa dee intiina badan kitaabka haysataan waxaa ku sugan weeye ana iigu sugan can ilqasimi bni abi barzata waana se fadlulahi samed nuskadayda kuba sugan nuskaan haysto fadlulahi samed iyo dabcadan horta loo badanyay tan kale maaha tan dee dadka qaarkood haystaan warumahayo ee taasa waa can ilqasimi bni abi barzata ra-dani waa zaa'id weeye iyo waxa weeyaan mayeyn ra-da ayaa zaa'id oo waxa weeye ninkan magaciisa waxaa la yidhaahaa qasim ibnu abi bazata weeye zashadan iyo ba iyo ta intaa weeye raadani ma jirto ee waa saxanaysaan magacu waa ka ay nuskhadayda iyo nuskadaa loo badan yahay fadlulahi samedi oo waxa ku wada sugan waxaan filaya ana kutubtii nusqooyinkii farta ahaa ee kitaabku lahaa makhduudaadkiisii qeyb kaba mida ayay sidani dhacday sidani dhacday ee sawaabku weliba waa qasim ibnu abi bazata waa nin reer maka ah waa nin qaari ahaa reer beni maqsuum mawaalidoodii kaba mida taabiciinta raggii ugu dambeeyey oo iqaa qaarina ahaa ninkan weeye qasim ibnu abi baza ee maaha berze ma jirto taas waa mid bal waana waxaan leenahay waa nin iqa qaari ah oo taabiciintii uguba dambeeyey oo reer makan waxaa ku xiga cadaan alkaykharaaniya waan iska dhaafi lahay lakiin dib uma soo noqonayo kitaabkeenan xadiidkan unbuu kuba leeyahay wax kale kuma laha ee waxaa la yidhaahaa cadaa ibnu naafic baa ninkana la yidhaahaa cadaa ibnu naafic nisbadan alkaykharaaniya kolkol halka ya-da wow baa timaada oo alkawkharaaniya waxay leeyihiin kawkharaan ama kaykharaan waa meel yeman ku taalay ayay tahay oo ninkan loo nisbeeye bal ninku horta waa nin iqa ah oo atbaacu mee taabiciintii raggoodii adigu dee dhexe waa raggoodii afraadu bar baa weli ka dambeeye kuwan imaka san qasim oo kale waa dabaqadii ku xigtay uun taasba weeye kitaabkeenan maha bukhaari kuma sugna muslimna kuma sugna kitaabkeenan iyo kitaabka abu daud iyo tirmidi bu xadiidkanun maha wax kale weliba xadiidkan buu ku leeyahay intoodao dhan ba laakiin waxaa jirta abu daud markuu warinayo xadiidkan wariyey ayaa cibaaru ka cabiray imaka waxaan yidhi cada bnu naafic weeye ninkani matiga abi daud bay ku sugan tahay cada bnu yacquub baa la yidhaahaa markaasuu yidhi n ibrahim bnu naafic nin la yidhaha iqa abtigii weeye waa siu kaba cabirayn markaasuu raaciyaa kaykharaan iyo kawkharaan labadaba waa la yidhah kaykharaniy iyo kawkharaniyu labadaba waa la yidhah haddaba hadalkaa uu sheekhu sheegay cada ibnu yacquub kale xaafidna waa ishaaraaye waa culimada qaarkood waxay yidhaaheen be mizi ba wuxuu dhaha kitaabkiisa tahdib ulkamaal ninkan cada ibnu naafic baa la yidhahye ma aha cada ibnu yacquub si abi daauudi ay yidhaaheen ma aha waa ninkan waxaanu leeyahay ninka cada bnu yacquub mol bal maalan waxaa kala saaray oo laba nin ka kala dhigay lebay kala yihin abu daud mid buu kaba dhigayaaye axmed iyo cali ibnu madini iyo muslim ibn اlxajaaji iyo qolooyin kaleba way kala saareen laakiin in mid keliya laga dhigaa bukhaari bay ka dhacday sheekha kitaabkan ledamaha kitaabkiisa kitaabkiisa taariikhda ayaa mid keliya kaba dhigay ciddii kale ka dambeysay sida abu xaatim iyo abu daud iyana way kuba raaceen laakiin arinku labay kala yihiin oo ninkan cada bnu naafic baa la yidhah cada bnu yacquubna waa nin kale bal wuxuu kaba dhigaa mizi inuu leeyahay hada macduudun fi awhami aklaadii ama akhdadii bukhaari kaba dhacday un bay tan laguma tirinaya in labada nin keliya laga wada dhigo waana si abu daud dee qolooyinkan kale dee isagay ka dambeeyeen ay kuba raaceenba wala abu daud iyo dee ay isla waqti un ahaayeenba waxaanan leeyahay xadiidkan mooyaane abu daud iyo tirmidi iyo kitaabkeenan xadiidkan unbaa uguba jira ninkan an umi darda can abi darda dee iyaga qoyskan wayn soo maray abu darda cuwaymar iyo haweeneydiisan oo kitaabka kaga badan ba isaga umu darda asuqra hujayma waa ti aynu soo maray ee taabiciyada ahayd caalimad ahayd bal dee bukhaari baa sidan horeba usoo sheegnay meel kaba mida kitaab salaad isagoo atixyaadka siday ufadhiisanaysay soo dhigtay sebay ufadhiisanaysay sida raggay ufadhiisan jirtay bu iho wakaanat faqihatan caalimad bayaad ana dee inay xujo kale waa nin caalima waa istinaas baa loo soo qaataaye dee maha ixtijaaje ee waxa weye faqiihad bayayd ujeeddadu waa aqoon halkii ka gaadhsiisnayd oo lakiin kitaabka kitaabka sharxe fadlulahi ibn samad ayaa wuxuu ka dhigay umudardaadan imaka halkan inoogu taala inay tahay umudarda ilkubra waa saxaabiya taasi khayra la yidhaha ninkeeduna way ka hor dhimatayba abudarda khilaafadii cusmaan bay dhimatay wax jirana maaha taasi asal ahaan ma jirto mana dhici karto ninkani waxaa la arkaa cada inaanu waktigaa dhalanba ay dhimatay iyado waxa weeyaan waa hadal dhacay waa ishtibaahu isaga uga yimi xadiidkan mid laba mida oo ibnu abi shayba kuba sugan oo nin kaloo maymuun ibnu mahraana warinayu yihi waxaa rasuulkii ahayd ka maqashay ma jirta ay xadiid khuluqa ku taabsan sheegtay kaas baa mala ishtibaah ugaba yimi laakiin waxaan leeyahay shaqo kuma laha kitaabkeenana umudarda iyo kutubta dhexda meelna alkubra kuma sugna ninkeedii oo noolna abudarda bay dhimatay waa umudarda suqra waana isagaanu cada ibn alkaykharaani uu xadiidka kaba warinaya maxaa haddaba xadiidku yahay qaala can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm qaala maa min shayin shay ma jiro fi lmiizaani ahqalu culus fi lmiizaani miizaanka waa miizaanka xasanaadka min xusn اkhuluq dabeecada wanaagsan oo dabeecada wanaagsan waa dadkii ood kula dhaqanto waxaad jeceshayba inay kula dhaqmaan marka hore kafulada way ugu horeyn ixtimaalulada qayb kamida weeye dee cishradii fiicnayd iyo bedligii macruufka iyo dee bal waa badan tahay iyo dulqaadki iyo wixii waxaaba malaa inoo jamcinayo un si rasuulka ilaahi xadiidku yihi صaxiixa muslim kuba sugnayd dee ninka jecel an yuzaxzaxa can الnaari wayudkl الjana faltأtihi maniyat wahuwa yuؤminu biاllahi wاlyوم الآakhir waliyأti ilى الnaasi اladii yuxibu an yu'ta ilayh dadkana ha kula dhaqmo siduu isaguma jeclaya lagula dhaqmo waxa uu dadka uu doonaya in loola yimaado isaguna dadka u laba tago haddaba xusn اkhulq taqwa llahi xusn اkhulqna waa waxa dadku janno ku galaan waxa uguba badane shay kaga culusi ma jiro miisaanka min xusn اkhulq xadiidku waa xadiidka dee qolooyinka kale wariyana inoo sheegay waana xadiid inoo sugan xadaثna mحamed iبn kaثيiri qala xadaثna sufyaan can اlacmaشhi can abi waa'ilin shaqiiq بn salma la yidhaha can masruuqi can cabdالlahi بn camri qaala lam yakun الnabiyu slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi ma ahayn faaxishan aydaa fuxshin mid falxumo u saaxiiba ujeeddadu hadal xun iyo ficil xuni uu ka soo fula muu ahayn macnaha faaxishan laa fuxshin weeye laa fii kalaami walaa fii afcaali hadalkiisa iyo ficilkiisa toona mid fuxshi iyo wax xun hadal xun leh ficil xun leh asal ahaan muu ahayn walaa mutafaxishan mid wax aan dabeecaba ulahayn aanu dabeeco ulahayn isku kelifo xumaanta iskaba doondoono camdi iyo bareerun xumaan aanu dabeecaba ulahayn ula yimaadona muu ahayn manaa eeg faaxishna waa kaa dee marka horeba waxaa la arkaa waxaan khuluq iyo dabeecu u yahay hadal xun af xun ficil xun mutafaxishna takaluf baa ku sugan maadada macnaha wax la iska doondoonayo waa wuxuu de isagiibaa ogaan ula imanayo u bareerayaba waxan taas ama wuxuu isku kalifo iska doondoon oon dabeeco ulahayn oon fuxshiina ma jirin dee mid marka horeba abuurkiisiina ma jirin rasuulka ilaahay hadal hadday tahay iyo ficil hadday tahay wakaana yaquulu wuxuu odhan jiray khiyaarukum kuwa idinka idinku mudani axaasinukum akhlaaqan waa kuwa xagga dabeeca ahaan idinku fiican ee idinku wanaagsan kuwaas baa idinkuba mudan bal waaye oo kuwa xagga dabeecada idinku fiican ayuunbaa kuwa khiyaartiina kuwada idinku mudan ah kolley axaadiisna way noo sii socon doontaa wallah subxana wa taعala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta